taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya sareeye gaas maxad cabdiraxmaan aadan iyo weliba uuse kormeer rasmi uuse kasaaday dugsiga tababarka ciidanka asluubta okyaala magaalada baydhabo booqashadaiyo qayb ku haytay dadaalada lagu hoojow tayada ciidamada asluubta iyo horumarinta harumo tababarka ee dalka taliyaha iyo weliba uuse kulamo gaara iyo weliba guud la weeldaday ciidamada ka sugan dugsiga use oona ku dhagaysaday warbixino ka saabsan xaaladiyo nololeed iyo weliba habsamaan dareerowka tababarkii weliba baahiyo ku jira taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya cabdiraxmaan aadan yaantiuse roogiya xarunta tababarka waliba usa si dhow anfidi xaalado guud ee markaasayti ka sugunya dugsiga iyo horumarada ku dareer use oona ka booriya saraakiila iyo weliba macalimiinta inyo lama jibaraan dadaalsho si lang hela ciidan xirfad leh oo weliba ku jawaabow baahiyo dalka usoona saas oo kale dhiiragelin anjeedi ciidamada tababarka ka jara
marka hore waxaan la hadlayaa ciidanka isyaanada ah ee ciidanka asluubta ka tirsan oo ku sugan gobolka baay degmadiisa ku sugan marka hore ammaanaan u soo jeedinayaa waa ammaanaya waxaana ku ammaanayaa saddex dufcadood oo hore oo saraakiil ahaa halkan ka baxday dugsigan lagu bilaabay oo ka baxday halkan tababar inta u timid ka baxday dad ka mid ahaabaa hadda taagan inta oo fadhiya ila socda aniga tababarkaas saraakiilay ahaayeen tababar ciidan ma haysanin dugsigaanaan keennay way tababarteen way ka baxeen halkan ku xaraysan waxaa ku jira hirshabeelle jawhar micna dad laga keenaa ku jiro aniga waan ogahay laakiin muqdishoaan ku sheegnaa waxaan idhaha waa muqdisho ciidankan muqdisho layidhaha galmudug caabudwaaq degmada caabudwaaq ciidankeedina halkuu fadhiya baydhabana intay fadhidaa yah waa dad soomaaliyeed oo saas la isugu keenay kuwaa waxay dhahayaan oo mas-uula ama maamul ah yaa waxay leeyihiin waxaan samaynaynaa ciidan isku dhaf ah ciidanka isku dhafka ah qaab loo sameeyuu leeyihi sida loo sameeyo waa sida tan si ka sii fiican oo ka bedelanaa jirta ayadana waa gaari doonaa ninkii la dhihi jiray xashiish balwad caasimadda sharna kaa badan kayrna kaa badan haddaad caasimad aragtaan sharna waa kaa badan tahay kayrna waa kaa badantah magaalada baydhabo diinsoor waa ka shar badanta waana ka qayr badanta tusaal markaa tusaale idin siiy yah waxaan kala ballamay dadkaan qof balwad leh inaan la soo qorin wiilkaan iigee gabadhaan iigee warkeedu waa dhammaaday ma doonayno waxaan ilaahay ballankii ku qaadaynaa aniga asluub intaan joogo sanadkii sanadkiiba inay maaragtay dhiig cusub ku soo biiro aan ku soo biirinaan kuwii isdhiibi lahaa alla inkama dhigo kuwii dalka xorayn lahaa allah inka dhigo dadkan inta la isugu keenayow waxaa hooy u ah dadkii baydhabo laga qoray oo inta jooga waxaa lainka rabaa inaad soo dhowaysaan wanaag badan aad tustaan gogosha aad iskula seexataan darinta aad la seexataan gaweetada aad wax iskula cuntaan oo dadkaas ma garanaysaa aad si fiican u soo dhowaysaan booqashada waliba ku turjumaase muhiimada dowladda federaalka anglatariidan habeeyowka hay-ado amni gaar ahaan ciidamada asluubta oo doorweyn ku qaadayaan nidaamka cadaaladda iyo xasiloonida dalka